fiican oo wanaagsan waa mar kale barnaamijkeeni toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tegey soomaaliya waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyay waryaheeda maxamed kaafi waxaana magaalada atlaanta ku qaabilay yuusuf sheekh cadow waxaana idiin soo saara anigoo cabdilcasiis siidi dowladda ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa toddobaadkan waxa ay ku fashilantay in ay nabad dhex dhigto maamulka galmudug iyo weliba maamulka kale ee bartamaha soomaaliya ee kooxda ahlu sunna waljamaaca arrinkan ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo toddobaadadii lasoo dhaafay dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay aada ugu howladeed sidii ay wax ugu qaban lahayd arrimaha ka taagan gobollada dhexe ee dalka soomaaliya kuwaasi oo u muuqda haatan in ay gaadheen heer aan waxba laga qaban karin waa kan wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaa ka socday wadahadallo u dhexeeya ururka ahlusunna iyo weliba maamulka galmudug kaas oo la doonaya in lagu dhammeeyo khilaafka muddo dheer ka taagnaa gobolka galgaduud iyo gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya kaas oo lagu kala qaybsanaa maamulkiisa wadahadallada waxaa garwadeen ka ahaa dowladda federaalka soomaaliya oo doonaysa in khilaafkan lasoo afjaro madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa labada dhinac madaxdooda waxay isugu yeereen magaalada muqdisho sidoo kale madaxda dowladda ayaa si gooni gooniya ula kulmay ururka ahlusunna iyo weliba maamulka galmudug iyagoo ka dhaadhiciyey inay wadahadallada ogolaadaan sidoo kalena ay isku biiraan oo hal maamul oo wadajir ay ka dhistaan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya wadahadalladaas ayaa markii ugu horreysay waxaa la shaaciyey inay burbureen ururka ahlusunna iyo maamulka galmudug ayaa si isku mida u sheegay wadahadallada inay burbureen ha yeeshee dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay wadahadalladu inay sii socon doonaan ha yeeshee galmudug way u fasaxday inay qabsato doorashada madaxweynaha xilligii loo qorsheeyey xubnaha ururka ahlusunna ayaa war horaal oo ay soo saareen waxay ku sheegeen inuu gebi ahaanba wadahadaladii socday ay burbureen waxayna sidoo kale ay sheegeen in ay tanaasul badan ay sameeyeen laakiin dowladda iyo galmudug aysan xushmayn tanaasulka ay muujiyeen wasiir ka tirsan maamulka galmudug oo lagu magacaabo cusmaan maxamed cali oo ah wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta ee maamulka galmudug ayaa dhankiisa wuxuu xaqiijiyey asna in wadahadalladu ay si rasmi u burbureen dowladda federaalkan ay ku guulaysan weysay kadib muddo wadahadallo ay ka socdeen magaalada muqdisho in galmudug iyo ahlusunna ay isku keento
wadahadaladii muddo soo la soo wadayo dawladda federaalka oo ay dalwadakaeeda ugu dhexeeyey ahlusunna iyo dawladda galmudug sida aada maqasheen maanta saxafadeedka aad ka maqasheen natiija kama soo bixin wejigooda koowaadna halkaas bay kusoo dhamaan
marka ma wejigii koowaad baa fashilmay oo ah inay hor fadhiistaan labada dhinac ay wada hadlaan
exactly ha dawladda waxay ku guulaysan weysay eena soomaaliya ku qanciyaan inayna hor fadhiistaan oo wada hadalno oo wixii ay rabaan ay sheegtaan waa ku guulaysan wey
marka intaanoo dhan ba magaalada aad joogteen xubnaha galmudug iyo ahlusunna weli inaad ishor fadhiistaan ma wada hadlin miya
maya ismaana hor fadhiisan sida markii hore barnaamijka waxaa garweden ka ahaa dawladda federaalka wasiiro kamida oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ayagaa ka ahaa garwadeen annagana iyagaa dacsuumay iyagaa casuumay annagu dee mar walba aynan iyagana anu ahayn diyaarna waanu ahayn laakiin nasiib daro waxay ku guulaysan wayaan iyaga inay kusoo dadaadaan in maaragtay ay nabadda ka qayb qaataan oo wixii heshiiska loo baayahay ka ah way ku guulaysan waayeen marka weliba madaxda ugu sarreysa qarankana aad ay lagu walahayd arrintaas oo hadda saan looda socoto madaxda ugu sarreysa waddanka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ayaa aad iyo aad saxay tara badan ay kusoo dhaweeyeen nimankaa kusoo dhaweeyeen waxaan marka anaga filayna maadaama heerkaas la gaarsiiyey inay suuro gelin doonaan in meesha jiska nooca sunna kusoo dabaalaan inay galmudug kamid noqoto laakiin nasiib daro arrinta way ku guulaysan waaya wasiirka ayaa sidoo kale wuxuu sheegayaa markii guddiga dawladdu ay u xil saartay dhammaynta khilaafka ahlusunna iyo galmudug ay ku guuldaraysteen in sidoo kale arrinta ay soo farageliyeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya kuwaas oo ayaguna markii dambe ka daalay inay arrintaani xal waara ka gaaraan hadda sidaan kuu sheegayba waxa weeye qodobkoowaad waxa weeye annaga waxaan usoo diyaargarownay oo u nimid inaan wadahadalkaas dawladdu ay garwadaha ka tahay inaan ka qayb qaadano soo wada dhaweyno wax kasta oo nabad lagu heli karo oo midnimo lagu heli karo inaan soo dhaweyno ayay ayaan ballanqaanay ergaa dawladdu soo magacowda galmudug oo wasiiro iyo xildhibaanaa muddan halkaan joognay maalin kastaba haldhaaya beriyaa la keenayaa markii horeysay wasiiro iyo xildhibaano dowladda federaalka ah arrinta garweeye ka noqday ayagaasaa marka soo qaadoo qaadaayay ayagii markay dhaqaati waayeen waxaa shakadii la wareegay ra-iisul wasaaraha madaxweynaha arrimahaas waxaan rabnaan ayaga ayaa haddii aan wado ayagana ku guuleysan doona calaa kulli haal natiijada waxay kusoo dhamaatay inay ku guuleysan waayeen in ahlusunnada ku madaxiya ah inay nabadana qaataan nabadgelyadana waxay ahayd nabadana qaataan midnimada iyo dowladnimadana ay kusoo diraan
ka hor intaadan go-aankan qaadan oo war-saxaafeedkaanan soo saarin galmudug ahaan ma la wadaagteen dawladii dhexe gaar ahaan weliba xubnihii wasiirada loo xil saaray sida wasiirka arrimaha gudaha kale oo garwadan ka ah arrintan
absolutely wasiirka arrimaha gudaha isaga waxa wa iyo wasiiradii la socda waxay ka baxeen shaqada wiil ka hor ay ay yidhahdeen nagu waa shaqada waa wadi weynay ka dambeeyey ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaarahana kuma soo guureysan wax natiija la soo saaro waan karta dawladda qudheeda wasiirada loo xil saaray baa arrintan gacan ka taagtay miya in wadahadalada lasi ambaqado exactly iyadoo ma arrintaas oo isa suurageli halkaas inkastoo xaalku sidan uu yahay ayaa haddana madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabey wuxuu aaminsan yahay weli in wadahadalladu ay sii socon karaan wuxuuna sheegay in wadahadallada dib loo bilaabi doono sidoo kalena uu rajo wanaagsan uu ka qabo in mar kale lagu guulaysto in galmudug iyo ahlusunna ay isku yimaadaan runtii arrimahaas waxay socdeen muddo labaiyo labaatan casho ah labaiyo labaatanka casho runtii waxaa noo socotay shaqo aad iyo aad u adag oo runtii aad maaragtay looga foojignaa nasiib wanaag arrintaas iyadaa sidii la rabay kuma dhammaan lagumana guulaysin laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa markii doorashadan ay noo dhamaato kabacdi in haddana maaragtay dib loo sii ambaqaadi doono dadka soomaaliyeed iyo dadka reer galmudugna mar walba waa iska fiican soo dhaweey waxaana soo gaari doonaa guud kala duwan oo maaragtay annagu hadda ugu soo horeyno oo ka imaan doona dowladda federaalka soomaaliya ama ka imaan doona international community-ga ama ka imaan doona shacabweynaha reer galmudug naana soo gaari doono noogana imaan doono dhammaan degmooyinka kala duwan ee galmudug iyo magaalada muqdisho intaba aad iyo aad umahad tani markii maamulka galmudug muddo laba sano ka hor ah lagu dhisay magaalada cadaado ee gobolka galguduud waxaa ka soo horjeeda maamulkaas ururka ahlusunno ayaguna ka arrimiya qaybo ka mid a gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya sida magaalooyinka gurceel iyo dhuusamareeb maxamed kaafi shaqabukaredi wadajir muqdisho
wakiga dududono kumutiha dheeradaw eenogolukurayo gorolhalishafaaw wakiga dududono kumutiha dheeradaw nato indohonane amaleegelete allaani gargaare kortaano saasete nato indohonane amaleegelete allaani gargaare kortaano saasete walaal garabsheedido duubiseeliye horta walaal garabsheedido duubiseeliye inna walaal garabsheedido geedki ii korkoroodo kuluwiin ii gorode geedki ii korkoroodo kuluwiin ii gorode geedki ii korkoroodo kuluwiin ii gorode geedki ii korkoroodo kuluwiin ii gorode Con qué angular sheego biyosheyatane wadaaliningodeyo geelinijibiye dulkeen gudaa sheego biyosheyatane wadaaliningodeyo geelinijibiye zamaninki kembine gudurne kanen gaashaangerdiyo geeridini lafada zamaninki kembine gudurne kanen gaashaangerdiyo geeridini lafada walaal ingoontiyo doobiseliye horta walaal ingoontiyo doobiseliye inna walaala inkoontiyo joogiteeliye geedka ii kortoro kuluweynii koro